لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم halkan insha allahu waxaa nooga bilaabanayo kitaabka la yidhaahdo jaamicu turmidi jaamicu turmidi ama sunanu turmidi waa kitaab ka mid a kutubta yani umahaatu sitaha la yidhaahdo lixda awal saxiixeynka iyo sunanka afarta ah mid ka mida way bukhaari iyo muslim abu daawuud iyo turmidi nasaa-i ibnu maaja lixda waa lixda kitaab oo la yidhaahdo umahaatu sita marka martabada afraad buu ku jiraa darajada afraad bukhaari muslim abu daawuud turmidi ترجمة الإمام الترمذي إمام الترمذي يعني وحير يحالديس إن شاء الله وحير شاقو كسوغادي اسمه ونسبه ومولده هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة بن موسى وقيل ابن شداد ابن الضحاك السلمي والسليم قبيلة عربية البوغي الترمذي والنسبوي أحد الأئمة الأعلام أئمة واوينيد أعلام تاهيد متكمد أها الذين يقتدى بهم لقدين في علم الحديث علم الحديث لقدين لقادنا أصله من مروة يوها أصل كيس وانتقل جده أوجيب وحو أجوري منها وكجوري منها مروة فاستوطن مدينة ترمدة فيما وراء نهر جيحون ما وراء النهر dhulkaale dhinaca furus xaggeeda iyuu markaa u wareegay awowgiis xaysu wulida abu ciisa imaamu tirmidi meeshaasu ku dhashay bacda almi'atayni lilhijra labadii boqol kadib uu dhashay walaa tuclamu sanatu mawlidihi cala altaxdiid yacni sanad go-an laguma sheegin laakiin labadii boqol kadib uu dhashay laakiin waxaa la sheegay sanata mi-atayn labadii boqol waqiila sanata tiscin wa mi-atayn waqiila sanata cashirin wa mi-atayn sagaalkay u badinayaan laba boqol iyo sagaalkii inuu dhashay waa qarnigii saddexaad bilowgiisi wey talaqiihi alcilma لم تحدد المصادر متى بدأ الترمذي طلب العلم لكن الذي يبدو من خلال النظر في ترجمته أنه ابتدأ الطلب بعد العشرين من عمره عمريgiisi markuu labaatan ka dhaafay kadib uu cilmiga bilaabay wafaatahu waxaa ka tagay min asimaaca min daa'ifatin min alkibaar culimmadii waaweyneyd qaar ka mid in wax ka dhagaysta markaa jooga maxadiitay sanata kaana sinuhu yaxtamilu simaaca minhu yani uu ka dhagaysan karay waqtigiisa markii la feeriyo laakinahu samica minhum biwaasita dadkii kasii dhag ka qaaday buu asaguna kasii qaaday wadaahiru annahu bada-a alrixla bacda caami laba boqol soddon iyo afarti sanata mi-atayn arbaca wa halaaثiin hijriya laakinahu uutiya xifdan qawiya xifdi aada u badan baa la siiyey wa dihnan xaadiran iyo dihni xaadira حيث كان يضرب المثل بحفظه وضبطه يضرب المثل yani waa lagu mahmaahi jiray xifdigiisa iyo dabdigiisa si uu diyaar u yahay ومما يروى عنه في ذلك قوله كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته يعني أحاديث شيخ لقصه وريي أيان لبجس كقري ف- فوجدته فسألته وأنا أظن أن الجزئين معي شيخي بان إن أنا هدنا كقاتو سقي شافها وقاتو أيان دمعي إن أنا إيه ق- كتبت أن وطئني كجران أيان أمليني فأز... ف... فسألته وان ويدي فأجابني يقول له أقرب لو كان سنة فإذا معي جزءان بياض لو جزء وكله أسقي بانهين أيان وتاب فبقي يقرأ علي من لفظه فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا markaa wii aqrinayaa inaan qorayo u malaynaya aan ka qorayo wuxuu arkay markaa inaan gacanta ilaayo war wax ii qoranba uuna jirin faqaala amaa tastaxyii minii miyaada xishoonayna yani cilmaa iga qaadinsaa leeda diyaarna ma tihid waxmaad qoran wax ma qoranaysid mana kuu qorno faaclamtuhu biamrii waqultu axfaduhu kullah waan aqaanaa inaad yani kaa dhagaystaan doonayay laakiin kitaabka hora yani xadiidan horaan kaaga qoray waan qorayo waan aqaan qaala wuxuu yidhi iqra aqri faqara'tuhu calayhi falam yusadiqnii marka waqaala istadharta qabla an tajii'a faqultu xadinii xada xadinii bikayri wixii uu ii sheegay oo dhan markaan xifdiyey iyo wuxuu yidhi maya hore aad u baratay hore aad u xifdisnaydne hadda intii aan kuu aqrinayo maada aqrintan keliya kumaada xifdinin markaasaa waxaan idhi buu yidhi dee wax kaloo cusub ii sheeg dabadataa haddaa ka sheegayso faxadaanii biarbaciina xadiidan afartan xadiid buu igu dul aqriyey uma qaala wuxuu yidhi haati bal aqri faacadtuhaa calayhi maa akhda'tu fii xarfin fartankii xadiida u aqriyay baan haddana sidii uu asaga u aqriyay u aqriyay hal xaraf kama gabo فهذا الذي ساعد الترمذي على الانتفاع بمن لقي من الحفاظ والشيوخ ده wuxuu maqla wada uu xifdinaya xifdigaas ilaahay sii sida dadka hore yani culimadii hore sidaas ay ahaayeen muxadisiintii iyo aimadii hore oo dhanbo yani hal mar waxay maqlaan bas wey markaa unbay xifdinayaan dee waracooda iyo taqwadooda ayaa ziyaado ahayd wey marxaban marka wax alla wuxuu maqluu xifdinaya fahada aladii saacada tirmidiy cala alintifaaci biman laqiya min alxufaadi washuyuuq wa ahalahu limunaadarati alkibaar dadka waaweyn inuu la munaadaroodo waxa ehelka oga dhiga waa sida kamaa xasala lahu maca shaykhihi maca shuyuukhihi albukhaari waabi zurca walraazi waddaarami faqad waqaca lahu macahum munaaqishaat wa munaadaraat cilmiya daala calaa xifdi wa fahmi على حفظ وفهم ثاقبين أوتيهما الترمذي رحمه الله تعالى يعني ماله وعلمه وآدي أررتي طلب العلم بوهاد رحلاته خرج الترمذي من بلده في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحرمين سمع العلم يردقيس من رأى وجمع فأوعى وأروري علمي وكلمي وحفظي لكنه لم يدخل الشام ولا مصر شام مصر من متجد ولذا يقع حديثه له بنزول عن رجال لو رحل لسمع منه يعني مو نترين لكن مشايخ دي هالكاس دد كلا كسو قاضي بو كسي قاضي حديث كيسو نازل بو نقون يا مركز حديث كو نازل يا عالي بو كلا سند كهدو قابته وعالي دو سند كو ديرادنا والنازل حديث كعالي قاهانا يا الله هرمريا كهشام بن عمار وأضرابه فإنه حدث عنهم بالواسطة مرحبا يعني أدب علمك وقد على إمام الترمذي يا برشديسا مشايخ فربضا بو علمك كقاتي مشايخ ديسا هي تلاميذ فربضا بو لها سونا oo ka qaaday cilmiga ka qaaday culumta diiniga oo dhan buu faa'iq ku ahaa oo aada u yaqaanay imaamu turmidi cilmu lxadiidkuu yaqaanay cilmu cilal اlxadiid cilmu اljurxi watacdiil macrifat الrijaal cilmu اlfiqhi culumtaas oo dhan buu faa'iq ku ahaa yani cilmu xadiidka aad buu aqoon ugu lahaa uutiya fiihi xifda kabiira min xifdi asaanidihi wa mutuunihi cilmu xadiidka asaanidoodao dhan buu yaqaanay mutuunul yani oo dhan buu xifdiyey waalmacrifati biikhtilaafi wujuuhihi wa jamiici ab wa jamci abwaabihi abwaabi cilmi اlxadiid buu kulmiyey wa tamyiizi saxiixihi min saqiimihi saxiixii iyo wuxuu kala saaray axaadiisii jiranayd oo daciifka iyo yani wixii kasii hooseeyey fasaxaxa waxasana wadacafa xadiidtuu saxiixiyey xasan buu ka dhigay wuu daciifiyey wa kitaabuhu ljaamic acdamu shaahidin lahu bidalik inuu cilmi xadiidka aada ugu dheeraa kitaabkiisana ku tusinaya jaamic turmidi ama sunan turmidi daalin wuxuu ku tusinayaa calaa sicati idilaacihi maca fahmin haaqibin wa macrifatin daqiiq inuu yani fahma dheer cilmigan xadiidka u lahaa cilmu cilali lxadiid buu yaqaanay waalmacrifatu bihi algaayat lquswa alatii idaa balaqaha almuxadisu kaana fi darwa meesha baarkuu gaaraya waqad kaana tirmidiyu fiihi imaaman buu ku ahaa cilmu cilal xadiid wa huwa macduudun fi lqila dadka yar baa lagu tiriyaa min almuxadisiina alcaarifiina bih almudrikiina limaraamihi cilmiga cilmu cilal xadiidka yani meel ka gaaray waqad sanafa fiihi faaxsana wa aksara alictimaadu fiihi calaa shaykhihi albukhaariy xagga cilmu cilal xadiid wuxuu yani waxa uu sheekhayo inta badan uu ictimaadayay imaamu bukhaari isku waqtina way ahaayeen inta badan axaadiidta kamuuna warinaya laakiin cilmiga culuum lxadiidka ayuu ka qaatay cilmiga ku tacalluqo sida loo kala saaro yani axaadiidta iyo cilmu jarxi wa tacdiil wa macrifat rijaal taqadama ana tirmidiya kaana muqadaman buu ahaa mid la hormariyay fi macrifati alxadiidi wa cilali wa tamyiizi saxiixihi min saqiimi sidii loo kala saari lahaa walaa yakfa ana dalika lam yakun liyatama lahu biduuni almacrifati biaxwaali ruwaa ninka cilmu xadiidka sidaa u yaqaanay cilalka garanayo waa inuu waa inuu yani cilmu ruwaat iyo macrifatu rijaal waa inuu aada u yaqaano yani sanadka waxaa lagu kala yani u kala saari karaa oo cilmiga yani xadiidta ciladooda lagu garan karaa inaad ruwaadda si fiican u taqaano axwaashoodii meeshay ku dhasheen asmaadoodii dadkay wax ka qaateen waa inaad kulli aad korka ka wada taqaano marka laguu sheego hebel lagu yidhahdo waa garanaysaa ninka baxwaali ruwaad buu garanayaa wafawiyan wafiyaatihim wa kunaahum wa ansaabahum wa macrifatu hiqaatihim wa ducafaa'ihim yuu garanayaa yani magacyahoodu garanayaa kunyadoodu garanaya inta badan yani dadka axaadiidta xagga cilada lagu keena ruwaadda wax yani qariyo yani ninka kunyadiisa iyo magaciisa waa inaad labaduba taqaano smaadoodu garanaya marka looma qarin karo dadka mudalisiinta la yidhaahdo sheekhiisibuu qarinayaa oo magacii lagu yaqaanay magacayn buu ku sheegaya hadduu mashhuur magaca ku ahaa kunyuu ku sheegaya hadduu kunyada mashhuur ku yahay magac buu ku sheegaya marka mudalis buu noqonaya qofka magaca waxa uu qarinaya marka waa inuu si fiican u yaqaano markii lagu magaca la sheegaba wuu garanaya inta hebel la yidhaahdo ee muxadisiinta ee waqtigaa joogay buu garanaya cilmigiisa u yaqaan walaa yakfa ana dalika lam yakun liyutima lahu biduuni lmacrifati biaxwaali ruwaat marka si fiican buu u yaqaanay waqtigay dhinteen kunyadoodii ansaabtoodii macrifatu hiqaatihim wa ducafaa'ihim watirmidiyu takalama fi kulli dalik kalaam alcaalim alcaarif nin caalimhu aada u yaqaana siduu uga hadlo cilmu lfiqhi buu haddana aada u yaqaana cilmiga leh uutiya tirmidiyu sicata bimacrifati madaahib lfuqahaa waاkhtilaafi اnnaas fuqahada madaahibtoodu garanayay iyo masaa-ishay isku khilaafeen wamaa jaraa calayhi alcamal masaa-isha lagu camal falo fa yadkuru wuxuu sheegayaa fiqha ahli ra'yi dadka ahlu ra'yiga la yidhaahdo fiqigoodii abi xaniifa iyo wa asxaabihi ahlura'yi baa la odhan jiray intuuna cilmiga yani xadiidka una aada u suuroobin culimmadii markaa fiqiga ka hadlay abu xaniifa ugu weynaa aimada madaahibka ahlura'yi baa la odhan jiray وفقه مالك بو يقانا والثوري والشافعي وفقه أهل الحديث علماء الحديث فقه قودي بو آدو يقانا كأحمد بن حنبل وإسحاق بن الراهوي وغيرهما وهذه سمة بارزة في جامعه وعلامة كم موقنا يسو كتاب كيسا كم موقتها جامع الترمذي يجمع ذلك جمعا لا نظير له بأيسر عبارة وأتمها مع المناقشة وترجيح وجودة الاستنباط يعني علماء بو كلام مناقشونيا ورجحيا سيدا يعني مسائش أولا صوبحيا أصوش أولا صوبحيا مما يدل على رسوخ قدمه في ذلك وقد قال ابن الأثير وحي له في الفقه يد صالحة يعني حق فقه علم فقه يد آد ونكسن بكلية معنى يد دير أقوم بكلية كتب بدن أيو صنفي إمامكم إمام الترمذي كتبتيس يعني كتاب كان كمدها جامع الترمذي وهو المشهور بالسنن أشهر كتب ال- يعني أشهر كتب الترمذي وأدلها يعني على علمه وهو أحد دواوين الإسلام العظيمة وأحد الأصول الستة المعتمدة أصوش يعني لحدة حق أحاديث الله عسكره أيو كمدي هاي أصول يعني أمهات الستة ليرة وله فضائل كثيرة فضائل بدن يوليه وهو مطبوع متداول في عامة بلاد الإسلام يلغي أنا كتاب كان جامع الترمذي العلل أي كتاب كقري وهو مصنف مفرد يطلق عليه اسم العلل الكبير وهو غير العلل ملحق بآخر كتابه الجامع كتاب كان هذا آخر كيس حقوق يا كتاب لكتاب العلل marka kitaab al-ilal al-saghir way kan mid yaani weyn oo kitaab al-ilal al-kabir la yiraahdo ilalka ka warramayo ilooyinka ahadiithu yeelanaya hadithu ya ilmu ilmu hadithka ilalkiisa ya ruwada qadxiga ku imaanayo yaani ayuu marka ka warramaya iyo kaga hadlay وهذا الكتاب وصلنا بترتيب القاضي أبي طالب وهو كتاب عظيم الفائدة كثير المنفعة مدعو الشمائل شمائل المحمدية كتاب قال يرادو قرأ وهو في صفات النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع متداول وعليه شرحات بهذا كثيرة تسمية أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتاب كقرأ ويسمى أسماء الصحابة يا ليرا صحابة أسماء وذيب كتاب كقرأ وللترمذي كتب أخرى لم تصل إلينا كتاب التاريخ كتاب الزهدي كتاب الأسماء والكنى وذكروا له تصنيفا في الفقه أيضا تاريخه كقرأ كتاب زهده كقرأ الأسماء والكنى مقعيها إيا كنيوين كأيو كقرأ كتاب فقه أيو كتب كقرأ شهادة العلماء له علماء هنا يغمر قاتك عين حق علمك يا أبنت تقدمت شهادة البخاري لتلميذه الترمذي وقوله له من تفعت بك من تفعت بك أكثر ممن تفعت آه man tafactu bika akaru minman tafacta bi markuu cilmiga ka qaadanaya oo munaaqasho badan iyo cilmi badan yani wuxuu ku yidhi inta aad igu intifaacday adiga iga qaadatay inta anigu aan kaa qaatay oo kugu intifaacay baa ka badan marka culmo fara badan ayaa kaga yani kaga markhaati kacay aqoonta uu leeyahay imaamu turmidi wey cilmiga yani aqoonta uu leeyahay fi ma yali جملة من شهادات الكثير من الحفاة والعلماء من بعده قال عمر بن علق وحير الحافظ مات البخاري إمام بخاري بعد انتهي فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد إمام بخاري مركود انتهي نين يعني أبو عيسى وإمام الترمذي نين كحفظ بدن خراسان كجمون تجين حق علمك يا حفظك يا ورع يا زهدك قال ابن حبان وحيري كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وقال أبو يعلى وحيد الخليلي ثقة متفق عليه مشهور بالأمانة والعلم ثقة أيها والاسكوها فقصية هاي مشهور بالأمانة والعلم يا لويق أمانة علم وقال أبو سعد الإدريسي وحيري أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث abu ciisa wuxuu ka mid yahay a'imada looga dayanaya cilmiga cilmi xadiidka laga qaadanaya sanafa aljaamica watawaariikh walcilal tasniifa rajulin caalimin muta- ay, mutqinin wey kaana yudrabu bihi lmathal fi lxifd mithaal baa loo soo qaadan jira xagga xifdiga yani xifdigiisu u baday قال ابن الأثير وحو يري أحد العلماء الحفاظ الأعلام قال الحافظ المزي وحو يري أحد الأئمة المبرزين ومع أي ومن نفع الله به المسلمين ذاتك إلهي ومسلمين تكون أنفعي بكمت أئمة أعلام تهيد المبرزين يسوى ظاهري بكم لها وقت قولي وقال ذهبي وحو يري إمام ذهبي الحافظ العالم الإمام البارع وقال وحو يري ثقة مجمع عليه قال ابن كثير وحو يري أحد الأئمة هذا الشأن في زمانه وقت جيسي وحوها علمي حديثك أئمة ديسي وكمل هوا إمام ترمذي وحو انتهي توفي رحمه الله بعد حياة زاخرة بالعلم والإفادة والتصنيف مركو نورا حياة لقبو حيي علمي يفائدين ودتك أفائدين يصنفه وكتب تصنفه وبعد أن ذهب بصره مركو تغي في آخر عمره آخر عمره يسيبو إن بالي يعني سنوي دور كاي أدن بي وإن دل أمريكا في يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رجب سنة مئتين تسعة وسبعين هجرية في قرية بوق البوقي من سومر المنصوب إليها إحدى قرى ترمذة قال هذا ترمذة قرية كذا كم إذا فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأسكنه الله دجي فصيح جناته marka kitaabkiisa turmidi imaamu turmidi kitaabkiisuna wuxuu ka mid yahay yani kutubta aada iyo aadka u ah marjaca wehee faa- fawaaidada badan ayuu ka mid yahay w ayuu ka mid yahay Een, wuxuu ku jiraa xagga martabada martabada afraad buu ku jiraa kutubta lixda kutubta lixda ee umaatustaha la yidhaahdo martabada afraad buu ku jiraa imaamu turmidi bukhaari muslim abu daawuud saddexdaasaa ka horeeya marka waa midka afraad sunanu tirmidi culummo badan oo raggii sharxay ka mid ah waxay yidhaahdaan kitaabka imaamu turmidi wuxuu ka nafci badan yahay xataa kitaabka bukhaari sababta waxaa weeye imaamu bukhaari kitaabkiisa dadka aqoonta cilmigan xadiidka ule mooyaane dad fara badan wax kalama bixi karaan laakiin waa ka dhow yahay kitaabka imaamu turmidi waa ka dhow yahay waxaa u sahlan dadka inay cilmiga kala baxaan ayaa u fudud wuxuu yani ku sameeyey muqaarano yani madaahibtii iyo aqwaashii iyo fiqigii a'imat lmadaahib yani alfiqhiya ayuu soo qaadayaa markaasuu aaraa'u lmuxadisiin iyo aqwaalu lfuqahaa iyo masalada kusoo qaadaya markaasuu isu muqaaranaya marku kitaabka soo qaadaya sida uu sameynaya istilaaxaad iyo yani gaarahoo lagu yaqaanay ayuu iska lahaa imaamu tirmidi wey oo isticmaalaa wey marka cilmigan cilmulxadiidka la yidhaahdo waa cilmi yani waa culumta le culumu shareeca waa saddex alkitaab wasunna walfiq saddexdaa waxaa la yidhahdaa cilmu shareeca ama culumu shareeca waa asleynkii qur-aanka kii ku xigay weeye xadiidku cilmu lxadiid barashadiisu aada bay muhiim u tahay qofku inuu ku dadaalo waxay u sahlaysaa qofku inuu culumta fahmo oo xataa kitaabka uu fahmo macaanida kitaabka inuu fahmo qur-aanka in badan oo ka mid a sunnada ayaa caddaynaysa qur-aanka wey ilaahay wuxuu rasuulka ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waanzalnaa ilayka alkitaaba litubayina linnaasi maa nuzila ilayh marka sunnadu markuu qofku barto axaadiia barto yani in badan in badan buu markaa yuu qur-aanka macnihiisa fahmaya ama ku intifaacayaa culumta fiqiguu fahmaya shareecada masaa-isha inta inteeda badan ad- yani loo baahan yahay oo dhan oo adiladii oo dhan ayuu baranayaa qofku marka waa cilmi muhiima runtii in aada lagu dadaalo oo kutubtiisa qaybo ka mida la xifdiyo hana laga qaato ayaa loo baahan yahay cilmulxadiidka markii laga hadlayo axaadiidtu saddex qaybood wey saxiix iyo xasan iyo daciif xadiid waa saddexdaa darajo inkasta oo saxiixa iyo xasanka laba loo qaybiyo saxiixu lidaatihi iyo saxiixu ligayrihi xasanu lidaatihi iyo xasanu ligayrihi iyo xadiidka daciifka oo qaybo badan leh qaybooyin badan buu leehay xadiidka daciifka Een, xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka ah masaa-isha fiqiga ama axkaamta shareecada xukunka la ridaya iyo caqiida masaa'il alcaqiida waxaa lagu dhisi karaa ama loo daliishan karaa un xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka ah mas'alatu alcaqiida wa mas'alatu al- yani xukm alxukm walqadaaya yani axkaamta la xukumayo ma qadaayada la fulinayo xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka ah labadoodii qayboodba yani yaa lagu asalaynaya loo daliishanaya laga qaadanaya xadiidka daciifka looma daliishan karo caqiidada iyo axkaamta iyo qadaayada midna loo looma daliishan karo xukumka iyo caqiidada looma daliishan karo laakin fadaa'il acmaal baa loogu canfali kara yani hadduu fadaa'il ka warramayo qofkii sidaas sameeyo ajirkaasu helaya waa ku canfalaysa xadiidka daciifka yani waxa la doonaya waa fadaa'il baa laga warramaya xadiidta waxaa la yidhahdaa toddoba qaybood yaa laga dhigaa waxaa ugu sareeyo mutafaqa calayhi shaykhaan muslim bukhaari xadiidka isku waafaqeen waa lambar kow munfarad albukhaariyu bukhaari waxa uu la keli noqday yaa ku xigo munfarada muslim muslim waxa uu la keli noqday waa saddex ma ruwiya calaa shardihima muslim iyo bukhaari shardigooda waxa lagu wariyey midka afraad ma ruwiya ma saxaxa gayruhuma muslim iyo bukhaari gayrkii xadiidka ay saxiix yeeleen Een, ma ya- ma ma ruwiya calaa shardi bukhaariy wma ruwiya calى shardi muslim iyo wama saxaxa aw rawaahu gayruhuma min axaadiidi صxa yani xadiidka muslim iyo bukhaari ay isku waafaqeen waa labar kow xadiidka imaam bukhaari uu la keli noqday keligii uu wariyey ayaa ku xigo xadiidka imaam muslim uu wariyey oo saxiix yeelay baa ku xigo waa saddex soo ma wixii lagu wariyey calaa shardihima muslim bukhaari shardigooda waa afar maa ruwiya calaa shardi bukhaariy wamaa ruwiya calaa shardi muslim waa lix soo maa wixii keyrkood muslim iyo bukhaari oo aimadii kale ay saxiix yeeleen waa xadiis saxiixa laakiin muslim bukhaari maysa soo saarin laakiin aimadii kale a saxiix yeeleen waa toddobada martabo xadiidtooda marka yani xagga darajada ay say u kala sarreeyaan u kala xoog badan yihiin markii la fiirinayo xadiid insha allah wuxuu sheekhu isticmaalayaa wuxuu leeyahay istilaaxaad asaga u gaar ah oo kitaabka dhexdiisa noogu imaan doonto markaan insha allahu da- gaarno waqtigiisa ayaan insha allahu mari doona waxay yacni muxadisiintu isticmaalaan مثلا xadiidka markii la warinayo xadiidku hadduu laba sanad iyo kasii badan yeesho laba sanad iyo kasii badan waxay isticmaalaan yani laba sanad xadiidku see u yeelanayaa sheekhan hadda xadiidka warin yani imaamu tirmidi xadiidkan uu uu warinayo laba sheekh buu ka kala qaadaya labada sheekhna hal sheekh bay isugu imaanayaan ka sheekh hebel baa ii warramay sheekh hebel buu ka wariyey sheekh hebel buu ka wariyey sheekh hebelna wuu ii warramay sheekh hebel buu ka wariyey sheekh hebel bay isugu imaadeen marka laba laba sanad buu leeyahay oo xadiidka labadiibu ku qaadaya labadaa sanadna sheekh bay isugu imaanayaan sheekh bay isugu imaanayaan marka way ismutaabacaynayaan mutaabaca la yidhaaha markuu sanadka hore yuu warinayaa sheekha ay isugu imaanayeen markuu joogo yuu joojinaya yuu sanadka joojinaya kii kaluu soo warinaya haddana sheekhii buu isugu keenaya marka meeshuu ka wadaya ilaa uu nabiga geeyey marka alayhi salaatu wasalaam marka xadiidku laba sanad buu leeyahay meelna way isaga soo dhacaan meel bay yani saxaabiga ka soka isaga soo dhacayaan sheekha yani waa inay isaga soo dhacaan saxaabiga ka soka waa inay isugu yimaadaan meeshay labada sanad iska soo dhacayaan marka laba sanad saddex sanad kasii badan baa lagu warinaya marka sanadkii u horeeyey markii la sheego waxaa leeyahay sanadkan kale sheekhan asna ay isku sheeqayiin waa mutaabaco wuxuu mutaabacaynaya wuxuu raacay sheekhaa kale u raacay sheekhan uu kala qaaday isna isna xadiidka wuu ka qaaday kan kalena xadiidka wuu ka qaaday marka markay xadiidka labada sanad ama saddexda sanada markay warinayaan markuu sanadkan soo daririyo sheekha isugu imaanayeen inuu joogo way joojinayaan marka waxay halkaa ku qorayaan xa bay ku qorayaan xa bay isticmaalaan lafdul xa bay ku qorayaan halkaa sanadkii kalea la soo dariraya meesha ugu imaanaya marka meeshiibu ka waday marka waa istilaax ay isticmaalaanoo xadaas muxadidiintu marka waxay leeyihiin masalan markaad soo wariso xadiidka xa sideedaad ugu dhawaaqi xa baad dhihi markaas haddana sanadkii kala bilaabi xadaanaa fulan xadaanaa fulan xadaanaa fulan qaarna waxay leeyihiin may xa waxba dhihi mayside markaad halkaa joogto xadiidkii waad istaagi markaa xadiidka kaleba haddana bilaabi xadaanaa fulan nobar marka xadaa macnaheedu waxa weeye min ataxawul baa laga keenayo isnaad sanadkan uu soo wareejiye soo arooriyey markuu halkaa joogo taxawul uu ka wareegayo isnaadka kale haddana u wareegay uu soo wariyey meesha isugu imaaday marka xadu waa min ataxawul wey min taxa min min taxawul ilisnaad ila alisnaad baa loo wareegay sanad kalea loo wareegay ama xadaas min xaala shay-u wuu kala teeday wey xaala yaxuul wuu teeday oo xa'dan meesha taallo labada sanad bay kala i kala teedaysaa wey yani waa wax la dhex dhigay labadii sanad si loogu garto meesha isugu imaanayaan marka xaala yaxuul wuu teeday wey labadaa macnay u badan yihiin sida xa'da loo isticmaalay in lagu dhawaaqo iyo inaan lagu dhawaaqin oo la yska socdo maqaaribtu waxay isticmaalaan ayagu yani qolada maqaaribta ah ahlulmaqrib waxay isticmaalaan xa'daas markay joogaan alxadiid bay yidhahdaan alxadiid yani xadiidkiiba meeshaa ku joojiya kii kale bal waxadasanaa fulan markay isaga soo dhaceen alxadiid waxadasanaa fulan marka maqaaribtaa sidaa isticmaalaan laakiin mashaariqda iyo kulli yani say u badan yihiin culamaa lmuxadisiin xada in lafdigeeda lagu dhawaaqo xa la yidhaahdo iyo inaan waxba aan lagu dhawaaqin ee layska socdo labadaas macnay isticmaalan waxaa kaloo ka mid a istilaaxaadka muxadisiinta xadaanaa iyo akbaranaa iyo amba'ana alfaadda wax lagu wariyo wey way badan yihiin laakiin kuwa ugu mashhuurtay xadaanaa akhbarana رموز باستعمالها ويسوق عبيها حدثنا حدثنا فلان وحدثنا فلان ما شو حدثنا مركو ليه لها فأي نون يعرف مدغيا ثناء مدغيا ثناء مركو حدثنا ثناء هذا درت وحدثنا بعد وقت رأي لو هو إيمان دو تكتب رأي أخبرنا ويسوق عبنيا أنا أبي أقرأ همزة ينون يألف آه. حدثنا يا أخبرنا وحي استعمال الرموز تاس استعمال واستعمال اصطلاح المحدثين تليينه من قديم الزمان يعني إلى عصورنا وقت قلنا لقى سوقاره يعني ساسة استعماله يعني واستعماله يعني مشهور النقضية ويقارنان المحدثين واستعمالا waxyaalaha marka ku tacalluqo cilmigan cilmu xadiidka ayuu ka mid yahay oo markii aada yani dhex gasho ayaad insha allah si fiican qofku u fahmi doonaayo istilaaxaadkaas badan ee la isticmaalo ee caamka u ah iyo kuwo khaas oo imaamu tirmidi uu isticmaali doono isagu leeyahy gaar u ah uu leeyahay marka cilmiga cilmu xadiidka culumta ku tacalluqayo cilmu riwaaya hadduu yahay hadduu cilmu diraayo yahay labaduba yani dee kutub badanna yani ka hadlay baa jiro culumta culum lxadiid baa cilmu mustalaxa la yihahda inta badan ka hadlo oo cilmu xadiidka looga hadlaa marka cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya yidhahdaa riwaaya waa warinta iyo iyo diraaya xadiidkii oo lafdigiisii iyo macnihiisii la fahmo yani lafdigii macnihiisii in la fahmo marka macaanida ayaa ku tacalluqo markaa yaa cilmigan ku tacalluqo wey cilmu xadiidka la yidhahdo marka insha allah kitaabkeenu ku qaadan doonaa insha allah intaas waa inta kitaabka yani bilowgiisa hore aan ku iftitaaxnay insha allahu tacala aan ku furfuranay kitaabku sheekhu wuxuu ku ratibay abwaabtii fiqiga ayuu ku ratibay insha allah kitaabu dahaara ayuu ka bilaabi doonaa nooga bilaaban doonaa insha allahu tacaala fa intaas ayuu caawa darsigu noogu joogaya insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa insha allah inaga oo yani tartiibinayno inaan haddana aan xoogaa aan badino يعني درسي لسوء كتابك وصعد إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين